subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geella xaaf ayaa sheegay in maamulkiisa uu doonayo in ururka ahlusunna waljamaaca ay wadahadal kala galaan khilaafka ka dhex taagan isagoo rajo ka muujiyey in labada bilood ee soo socda ay dhammayn doonaan khilaafyada labada dhinac ka dhex taagan haddaba madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf ayaan kula xiriiray haatan isagoo jooga magaalada nairobi khadka telefoonka ugu horeyntiina waxa uu ka jawaabaya waxaa ku dhaliyay xilligan in ay doonaan maamulkiisa heshiis ahlu sunna ah waa salaamantahay marka ugu horeysa zahra arrinta ahlu sunna horta dad awaalaan nahay oo isku dad nahay weeye dad kala soocan oo kala fogna maahin annaga lafteeda ahlu sunnada ka tirsan runtii haddana waxaan rajo weyn ka qabaa insha allahu tacaala inaan maaragtay muddo dhow inaan is-aragno ayaan rajo weyn ka qabaa midda kale waxaan rabaa in aan ka heshiino hadda waxaad moodaa xoogaa inaanu kala yaro xiran nahay laakiin aniga waxaan soo jeedinayaa in la isdhex maro si caadi ah la isu tago la wada hadlo markaasna aan rajaynayo in maaragtay wadahadalku si wanaagsan loogu dhammaan doono wixii xisaab iyo maaragtay iyo power sharing iyo waxaasna markaas baanu ka hadli doonaa laakiin waxaan aada ugu kalsoonahay inaanan ku kala tegayn aan isku imaanayno oo heshiinayno ayaan rajo fiican ka qabaa waa gartay bal waxaad iga warantaa waxaad ka dhawaajisay in kala xirnaanshiyo ay jirto maxaad ula jeedaa eragaas inaad kala qoqobantihiin camal ama deegaanka mase wadahadalka mase maya deegaanka laftiisa hadda matalan ayaga ilaa mareer gur meelayaaday joogaan agteeda annagana waxaan joognaa godin labe marka wixii ama socon hayo ciidan ama dad ama waa xoogaa waa waa waa kala maadanaayo laysuma tago ciidanka iyo waxaa markay tahay haddii matalan tuuga laga gasho dhinaca kama soo qaban karno ayaguna sidoo kale marka waxaan rabaa in aan is-ognahay oo wixii ciidanaha loo dhexeeyo difaacana laga qaado meesha aan si caadiya isugu tagno dhuusamareeb iyo guuraceel markaa iyaguna markay rabaan cadaada iyo gaarxaya meeshay rabaan yimaadaan oo wixii aanaan ka dhigin dad maaragtay weli kala xiran ma doonayno waxaan rabnaa inaan isku furanno iswarsanno isu tagno wada hadallo xaasilkana ilaahay waxaan maaragtay ilaahay ka rajeynayaa inaan si sahlan isu fahamno oo wax isku darsanno oo wixii isku darsi iyo xisaabana markaan isu tagno ishor fadhiisanno ayaan maaragtay ayaan ka wada hadlaynaa tira iyo wixii ay tahay waxba isku diidi maynaan filayaa saan isleeyahay waa gartay marka waxaa iiga warantaa tan iyo intii adiga lagu doortay madaxweynaha maamulka galmudug ma jirtaa inaa wadahadal la yeelatay ama aa xiriir la samaysay xataa ahlu sunna wax un ay idiin bilowdeen aniga shaksiyan xagga maaragtay qoladan shaakir iyo maaragtay qoladan musamareeb iyo joogaan runtii toos rag dadka waaweyn ismacnaa arag laakiin qolyaha ahlu sunnada oo culamadii iyo dadkii awalba maaragtay usoo gurman jiray oo heshiiska la ahaa ama la shaqayn jiray dad badan baanu is aragnay xildhibaano badan oo annaga naga mid ihi way tageen oo way isararkaan laakiin si official ah unofficial mooye si official weli iskumaanaan mana anaan wada hadlin mana anaan wada fadhiisan dowladda federaalk ee dhexe soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha waxay wada wadahadal ahlusunna waljamaaca iyo dabcan ayaga dhexdoodii dhinaca maamulka xataa sida laisu maaragta fahmi lahaa ah bal waxaad iga warantaa marka wadahadaladaasi intay ku dambeeyeen adinka dhankiina se miidna ku jirin
annagu intii hore intaan aniga lay dooran bay ahayd dowladda federaalka way isarkeen laakiin annaga iyo ayaga nama iskuma ay kaayayeelin marna arrintiina waxbay isla soo qaadqaadeen runtii waxaan isleenahay xoogaa yaro deg deg bay ahayd waana isfahmi waayeen markii dambe sida aan ogaanay wasiirka arrimaha guduhu sheegay inay xoogaa wada hadaladii ay isku mari waayeen hadda lafteeda waxaan jecelnahay annagu ilaa annagu aan is aragno oo wax isla soo falanqayno dowladda dhexe iyo maxaan ku yahda beesha caalamka waxaasoo dhan inay loo kaadiyaan oo horta annagu aan is aragno wixii aan isku mari weyno hadhowto ay nagu soo baxaan oo aan u laabano haddii kaloo hadda ay nala galaan hadhow meel loola laabto male dhibaata ka imaan karta mo waa garta sidee ayaad marka sidee ayaa marka maamulkaaga caqabad uu ugu noqon karaa haddii ehlusunna waljamaaca wax wada hadal iyo heshiis uu idin dhex marin sidee caqabad intee leeg ayay ku tahay maamulkaaga ad is leedahay wallahi caqabad weyn weeye caqabad weyn weeye waxaa ka daran caqabada communitygii laftooda meesha ku noolaa oo oogaa maaragtay aada u diiqadaysan abaaraa jira wax walbaa jira dhibaataa jirta horumarintii iyo uma hadli karno iyagu si officiala uma hadli karaan dee ma aha muctaraf moogtahay lama ictiraafsana laakiin annaga hadda lafteeda haddii meesha wax la geynaya iyo haddii markii ay hay-adaha ina wadsadaan waxaan idhahnaa taga problem kama jiro haddii waxay ka hor yimaadaan noo soo sheega annagaa la hadlayne annagu waxaan rabnaa wixii horumarina iyo wixii in ay in in aan ma doonayno inaan dadkaiga ka hor istaagno laakiin hadda weli ma ay ma ay iskama aanan hor imaano arrintaa kamaanu heshiin laakiin anagu dhinaca ayaga haddii aan wax aragno masalan mashaariicdii wax jiraan waa u fasaxnaa waxaan idhahnaa taga hay-adaha waxaad ka qaban kartaan ka qabta haddana ilaahay waxaan ka rajeynayaa muddo gaaban gudahood ba horta inaan mar inta is hor fadhiisano aan ka wada hadalno arrimaha yaga waxyaalaan hadda ka hadlaye iyo waxyaalo badanna dhamayno fito fiican baan ka qabaa labadan bilood gudaheedana inaan waxba inay dhammaadaan baan ilahay ka rajeynaya insha allah ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaa jirta in madaxweynaha maamulka sidoo kaleeto dhinaca puntland aada wadahadalla yeelateen ood kulanteen maamulkaasi shaqaaqooyin hore ayaa jirjireen iyo dagaalo dhinacyada galmudug iyo puntland u dhexeeyey marka ayaga laftirkooda maxaad nooga sheegi kartaa halkee bay ku dambeeyeen wadahadaladii waxaad isla meel dhigteenna ma jirta wa wallaahi waxaan kuu sheegaya horta madaxweynaha markii uu cadaada noogu yimi caleemasaarkii ameenkii waa wada hoyanay maalintii waa wada joognay gelintii hore si fiican baan u wada hadalnay arrinta laba arrimood bay ahayd tii hore oo taagnayd oo jidadkii xirxirnaa iyo xoogaha ciidamo markii hore dhaqaada puntland iyo aysan qaadin iyo waxyaalaha iska jira jidad qudaran taas marka waxaa ka darnayd mid dadkii dhinacan galmudug deganaa oo abaar ku dhacday oo dhinaca kale inta u guuray ay shaqaaqo badan ka jirtay xuduudda labada ay meesha ay iska galaan maaragtay galmudug iyo puntland arrintaas waxaan ku heshiinay madaxweynaha puntland in aanu odayaal wacyigelin dadka u sameeya iyo ciidamo wixii khalad gala ama xoola dhaca ama wax dila soo qabta ayaanu ku heshiinay taasna waxaan islahaa furay u noqon doontaa midda kala hataa oo gaadxayo ah xoogaa maaragtay marka welina maaragtay lama kala tegin laakiin dhinaca puntland baa cagajiid badan ka ka aragnaa ma wasiir ruus ayaa xagga laga soo diray puntland anagu wasiiraan dirnay wasiiradii iyo odayaashii iyo wax badan anagu waa wacyigelinay dadkii dadkii dambiilayaasha ahaa oo meesha dambiga ka galay waa soo qabanay waa noo xasiran yihiin ayagu waxaad moodaa xoogaa in stakol baa jira dib u dhac baa ku yaro jira laakiin weli kama anaan samrin wasiirka arrimaha gudaha yimid isagana oo ka qayb galay hawsha isagiyo garowba jooga ayaan saakaladaa baan la hadlay odayaha kale waa la hadlay laakiin adugu waxay u leeyihiin wasiiradii waa lasoo celinayaa hawsha waa sii soconaysaa marka taas rajo fiican baan ka qabnaa aada iyo aada in ayadana wax ka qabsoomaan markaasna meeshan jidadkaan xilay waxaana dhaqsay u dhammaan doonaa saan isleeyahay haddaan maris aragno ugu dambeyntii nairobi ayaad haatan joogtaa hay-ado iyo qaar ka mida safaaradaha safiiradooda ayaad la kulmayseen maxay ahaayeen waxyaabaha nairobi aada u joogteen maalmahan wallahi nairobi waa runtaa hawlaha waxyaalo private oo iska jireen laakiin hawlaha waanu is aragnay kulligood e udaanu is aragnay safaaradaan is aragnay hay-adaha qaarkood u s a d waa is aragnay adugu waxaan ka codsanayna in meeshii wax tilaabo laga qaado wax laga qabto nabadgelyada xaggeeda xagga booliiskii iyo xabsiyaal male meeshii booliiskii wixii waa iska liitaan lix bilood ayaan maaragtay meeshu iska abandoon ahayd hadda bal inaan wixii ururino oo isheeshimadii iyo booliiskii iyo wixii isku dubarino ayaanu ka shaqaynaynay dhibaatada ugu weyn waxa waaye qofkii dambiilaha xataa meel lagu xira ma leh xabsiyaal ma jiraan booliisku waa iska liitaa bal inay waxyaalaha marka ugu horreysa wax naga qabtaan iyo dhinaca abaaraha iyo wixii maadaama galmudug aada bay abaaru tahay roob kama diin inta badan marka taasna inay wax nagala qabtaan iyo waxyaalihii maaragtay dee kolley waa cusubnahay bal ciddii gacanna siin karta saan ku istaagno intaa umaan kala hadlay